بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wasiirka arrimaha gudaha wasiirka dhallinyarada iyo isboorta ee dowladda federaalka ah wasiiru dowlaha madaxtooyada ee gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka ee galmudug wasiirada galmudug xildhibaanada galmudug gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka mudug iyo dhammaan marti sharafta kale ee kasoo qayb gashay munaasabadan aad iyo aad u mahadsantihiin waxaa sharaf weyn oo ah inaan maanta magaalada hobyo ee qadiimiga ah aan kusoo dhaweyno wafd culus oo uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalk ee soomaaliya mudane cabdiraxmaan maxamed xuseen odowaa ee iyo wafdiga kale uu hogaaminayo waxaan leenahay soo dhowaada soo dhowaada sharafay noo tahay inaad ee magaalada hobyo nagu soo booqataan sharafay noo tahay inaad noo timaadaan sharafay noo tahay inaad nagala qayb gashaan ee dib u soo noolaynta iyo dib u soo kabashada ee magaalada taariikhiga ah ee hobyo inaad nagala soo qayb gashaan aad iyo aad ay runtii sharaf noogu tahay dabcan wasiir saa la socoto magaaladan hobyo waxay ka mid tahay magaalooyinka soomaaliya ugu qadiimsan ayay ka mid tahay taariikhda waxay sheegtaa afarta magaalo oo soomaaliya ugu qadiimsan inay ku jirto ayay sheegtaa taariikhdeedu waxay u laabanaysaa kumanaan sano iyo boqolaal sano ayay u laabanaysaa cumriga magaalada iyo marka la fiiriyo muuqaalkeeda farqi aada u weynaa u dhexeeya waxay ahayd marka cumrigeeda la fiiriyo magaalo aada u weyn aada u baaxad weyn bilic leh adeeg iyo howlo badan ay ka socdaan inay ahaato laakiin runtii waa magaalo aan isleenahay maamuladii kala duwnaa ee dalka soo maray way hagradeen aan dhihi karno waa magaalo aan dhihi karno dadkeeda laftirkeeda iyo dadka ka soo jeeda u dhashay wixii ay magaalada mudneed iyo wixii ay magaalada uga baahneedna aysan qaban ma aysan samayn marka hadda ayaa haddaan nahay maamulka galmudug iyo dhammaan dadka reer galmudug ku abdirsaday iyo dowladda federaalkaba waxaa waajib nagu ah in magaaladan xaqii iyo waajibkii ay lahayd oo ay mudneed inaan siino annaga galmudug ahaan iyo wafdiga aniga aan hogaaminayey ujeeddada aan u nimid magaaladan waxay ahayd saddex ujeeddo ujeeddada koowaad waxay tahay inaan maamul magaalada u dhisno maamul loo dhan yahay waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid a magaaladan arkaysid qabiil soomaaliyeed oo aan degin ma jiro four point fiveka soomaaliya qabiil aan degin waxaan u malaynayaa waxaa ka jiro un halkoo qolo laakiin three point fiveka kale magaaladan waa u dhan yihiin waana wada degan yihiin dhammaantood waa lagu kala badnaan karaa dhib male laakiin cid aan degin male maxaa yeele waa magaalo qadiim ah oo soomaaliya oo dhan kulansatay ilbaaxnimadeeda iyo qadiimnimadeeda soomaaliya oo dhan kulansatay waaye taas marka waxay siinaysaa qiimo gaarahay siinaysaa magaalada iyo sharaf gaar ah iyo wanaag gaar ah ayay siinaysaa marka magaalo sidaas qadiimna u ah ummadda intaa leegna degan tahay maamul samaynteeda waxay u baahan tahay xoogaa salbacaadin badan iyo in dadka dhan ay maaragtay xaqoodii iyo xuquuqdooda helaan ayay u baahan tahay saasay marka waxay keentay dhowrkii maalmood aan joognay aniga iyo wafdiga aan hogaaminayo xildhibaanada iyo wasiirada ka kooban inaan runtii wakti ku bixinno waxaan diyaar u nahay inaan wakti kalena kusii bixino ayaan diyaar u nahay maxaa yeele magaaladan marka galmudug la yidhaahdo meel aada iyo aada u weyn ayay uga taallaa macnaha aada uga taallaa hadafka labaad oo aan u nimid waxay tahay magaaladii amnigeedii maadaama ahmiyadda intaa la-eg ay noogu fadhiso inaan amnigeedii amni magaalada ayada ay leedahay oo amni kor looga keenay aan ahayn ayada leedahay sidaan u samayn lahayn iyo systemkii amniga aan u hagaajin lahayn ayadana inaan ka shaqayno qodobka saddexaadna wuxuu yahay saan dekadda u furi lahayn oy u noqon lahayd dekad shaqaysa kadibna dekad dhisanta ayay u noqon lahayd dabcan sidaan horeyba u iri dowladda federaalka oo ada hadda wakiilka ah ka tahay wasiirkeeda arrimaha gudaha aad tahay waxaan rabnaa magaaladan in nala nooleeyo dhammaan adeegyadii ay magaalada u baahnayd hadday erboor tahay hadday dekad tahay hadday jidad tahay in nala garab galo ayaan u baahannahay waxaan isleeyahay waa xaq magaaladan ay leedahay qaranka soomaaliyeed ku leedahay ummadda soomaaliyeed ku leedahay inay tahaan aad iyo aad u qabaa aad iyo aad u mahadsan tahay dowladda federaalkana waa mahadsan tahay maadaama dib u nooleynta magaalada iyo dib u soo kabashadeeda ee adiga iyo wafdiga a hogaaminaysa si rasmi ah idii soo direen si aad nagala qayb gashaan imagekaas isaga ah aad iyo aad u mahadsan tahay adiga iyo wafdigaa waa kusoo dhaweyneynaa si gaara adeen kugu soo dhaweynaya makarfoon soo dhawood